إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسو جنة كتابك قلوق المرام من أدلة الأحكام كتاب الطلاق أيام كدح جرني باب كان باب النفقات أيام كجرني وعن عمر رضي الله عنه أنه عمر كتب وقر إلى أمراء الأجناد إذا مضى مدحدود أيو قري fii rijaalin fii shaani rijaalin rag arrintooduna ugu qoray raggaasoo qaabuu ka maqnaadeen can nisaa'ihim dumarkoodii an yakhuduu inay an ya'khuduuhum raggaas inay qabtaan ayuu u qoray bian yunfiquu inay nafaqeeyaanna ay ku qabtaan oo ay biil u soo dirsadaan xaasaskooda ow yutalliquu ama ay furaan oo soo furaan fa in dallaquu hadday soo furaan bacaduu way soo dirayaan binafaqati maa shay nafaqadiisa xabasuu ay celiyeen akhrajahu shaafici ayaa soo saaray uma albayhaqiyu biisnaadin xasan waqad saxaxahu alalbaaniyu fii irwaa'i alhaliib xadiidkan ama aharkan cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu waxay u deliishadaan fuqahada maalikiyada iyo xanaabilada ninka hadduu xaaskiisa ka maqnaado nafaqana uusan uga tegin oo biil uga tegin maal daahira oo uu leeyahayna uusan oolin inay gabadhu xaq u leedahay inay tidhaahdo ha i furo waxa weeyaan maxayla dhibaata ka soo gaarayda xaqay u leedahay marka qaadigana hadday xaq u leedahay qaadiga markay u tagtuu dhagaysto imaa inuu nafaqo uga qaado uga keeno waa imaa inuu ka fasaqo labadaasa mid noqone mar hadday xaq u leedahay qaadiga markay u tagto qaadigu wuxuu la xidhiirayaa ninkaas markaasuu leeyahay gabadha biilkeedii meel soo saar haddii kale iska soo fasax marka xaqay u leedahay sidaas waa sida maalikiyada xanaabilada shaaficiyadu ayagu waxay leeyihiin ninka inuu hanti leeyahay in kalaa la fiirina hadduu hanti leeyahay gabadhu xaquma laha waxa weeyaan inay tidhaahdo hay fur oo fasaq ay dalbato xaq uma laha hadduusan hanti lahaynna xaqay u leedahay hantidaasna waxaa la fiirina waqtigaas markaas ay dacwoonaydo waa inay markhaatiyaal u keentoy isbaatidoy soo sugto inuusan hanti lahayn ninku oo waxay leeyihiin faqribay ku xidhan tahay fasaqa xataa laga yeeli maayo waagii iigu dambayd uga tegay faqiiru ahaayo meeshaan isagoo faqiiru ka tegay waxaa la leeyahay hadda saacaddan meeshuu joogo inuu faqiir ku yahay ku sug shaaficiyadu saasay qaban iyagu laakiin afarkan wuxuu waafaqsan yahay madhabka maalikiyada iyo xanaabilada oo ah waxa weeyaan ama hanti ha lahaado ama yuu lahaani laakiin hadduu ka tago biilna uusan uga tegin maal daahir oo muuqdana uusan halkaan oolin waxa weeyaan waxaa la leeyahay ama soo nafaqee ama fur xaqayna u leeda inay dalbato sidaas ayaana u dhow cadliga wa can cumara radia allahu canhu annahu cumar kataba waa qoray ilaa umaraa'i alajnaadi ciidamada madaxdoodii u qoray fii rijaalin fii shaani rijaalin rag arrintooduna uga qoray raggaasoo qaabuu ka maqnaadeen can nisaa'im dumarkoodii an yaakhuduu can an yaakhuduu inay qabt an ya'khuduuhum inay waxa weeyaan qabtaan raggaas bian yunfiquu inay nafaqeeyaanna ay ku qabtaan ay ku laasimiyaan an yauduuhum can an ya'khuduuhum inay qabtaan ayuu warqadda uga qoray bian yunfiquu inay nafaqeeyaanna ay ku qabtaan macnaha inay ku laasimiyaan inay nafaqeeyaan ow yutalliquu ama ay furaan fa in dallaquu hadday marka soo furaan bacaduu waxay soo dirayaan binafaqati maa shay nafaqadiisa xabasu ay xabiseen muddadii ay biilka kala maqnaayeenoo tagtay muddadaas biilkeedii soo dirayaan oo waxay tahay nafaqada ama biilka oo waxa weyan ama xaaska la siiyo ama qaraabada la siiya laba loo qaybiyaa biilka ninku xaaskiisa uu siinaa muddadii tagtay oo uusan nafaqo siin gabadhu waa kuleed waa qalla waa qada weeye waa dayn waa inuu u gudaa waa waajib laakiin qaraabada kaleeto dadkii uu biili jiray ama carruurtiisa ha haatee ama cid kale ha haatee muddadii tagtay ma gudayo ma gudayo laakiin xaaskiisa muddadii tagtay oo uusan biil bixin waa inuu gudaa sababtoo ah waxa weeyaan ehelka ama xaaska biilkeedu waa min baabi lmucaawada bedel waa shay wax looga bedeshay weeye laakiin qaraabada waxa weeyaan baabkeedu waa min baabi alixsaan waalmuwaasac markaa isku mid maa lama qalleeyo laakiin markaas joogto bixiyaa la leeyahy nafaqadii ehe laakiin xaaska muddadii tagto dhan waa loo qallayna akrajahu shaafici ayaa soo saaray atarkan uma albayhaqiyu biisnaadin xasan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الرجل من أويمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقل يا رسول الله رسولك إلهي عندي أكتئذ الدينار هل شلنا أهاضي هل دينار أيان هيا قال وقل أنفقوا كل نفقا على نفسك نفس الضادة قال وقل عندي أكتئذ آخر متك لا أهاضي قال وقل أنفقوا كل نفقا على ولدك عروركاغا قال وقل عندي آخر شلن كلام هيا قال وقل أنفقوا كل نفقه على أهلك حاسكاغا قال وقل عندي آخر شلن كلان هيا قال وقل أنفقوا كل نفقه على خادمك شقالهاغا قال وقل عندي آخر مد كلان هيا قال وقل أن تعلم هذا وقوم بدل ميشاتك بحيدا قرابتك لك لفيري أخرجه الشافعي شافعي صوصار واللفظ له لفظك أن الشافعي سقناضي وترتيب مسند أي كسوغن يهي وابو داودنا واسو صار واخرجه النسائي والحاكم واسو صار بتقديم زوجه ايدو زوجه الله هرمرنا على الولد عروك نفطا كنا فقيه كدمنا خاص كان كنا فقيه ايدو صاص تاس ايانا راجحه oo ah in la hormariyo xaaska iyo caruurka biilka caruurka horeeya biilka caruurka horeeya waxaana ayidaya riwaayadaas een xadiidka imaamu مسلم وصحيحي سكوسو صار من حديث جابر حديث كذا كنت ابدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك دي الشرين كسار حاسك كحفت فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك مركا تاس ايديده مركا تقديم الاهل على الولد اي صوابك وحا الله مرنا oo nafaqada hadii ay ku wada filan tahayna waa la wada siinaa haddaysan ku filnaynna qofka ninka qofka ugu horeeya inuu biilka siiya ay waajib ku tahay waa xaaskiisa hal qof oo wax weyn uu ka hormari karaa ma jiro xataa hooyadiisa abiiskama hormari karo maxaa yaele waa min baabi lmucaawada iyo biil marka xataa hooyadiisa abiiskama hormari karo waa inuu koow waxa weyn ayada biilkeeda bixiya naftiisa waxa ku xiga waa ayada xataa naftiisana horaan usoo ogaanay an tucima idaa acimta xataa inta wax cuno ayado inay qada lama ogolo markuu wax cunaa waa inu wax ka siiya marka sidaasaa waajib ku ah marka xadiidkan wuxuu tusaa nafaqada hadday waxa weeyaan iscidhiirido oo macnaha aysan ku wada filnayn siday u kala horeeyaan waxa ugu horeeya dadka naftiisa marka laga reebo waa xaaskiisa kadibna caruurkiisa ayaa ku xiga uu dhalay addoonka uu leeyahay ayaa ku xiga kadibu markaas qaraabadii bilaaba qaraabadii uu bilaabaaho aabbihii iyo hooyadii iyo ehelkii kale uu bilaaba markaa saas hadday laakiin ku wada filanta de mid walba qaybtiisuu siina mid walba qaybtiisa ayuu siina saddex shardiyay leedaha qaraabada biilkoodu saddexda shardi shardiga koowaad wuxuu yahay in qofkan la biilayo qof horta wax biila waa inuu hayaa wax naftiisa ka badan maxaa yeelay qaraabadii waxsiintoodu waxay bilaabatay markuu naftiisii wax ka badan helay xadiiska saasuu caddayna shardiga kalena kan wax la siinaa waa inuu naftiisa ka caajiso inuu biilo ee hadduu isku filan yahay maya waajib ma ahan shardiga saddexaadna waa in qofkan wax biilaya uu noqdo qof waxa weeyaan waarisahoo dhaxalle sida a'immada gobol ay mareen oo sida xanabiladoo kale oo ilaahay qowlkiisa ayay ku u ictimaadeen وعلى الوارث مثل ذلك آه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف marka waalidkii la sheegay wax loo dhalay in biil laga rabo iyo dhar haddii caruurkii marka waalidkuusan lahayn waalidkii dhintay ilaah wuxuu yidhi wa cala alwaarifi milu daalik kii dhaxalka lahaayo carruurkan dhaxli lahaana asna sidoo kale biil looga rabaa haddii carruurkan waxa weyan abiis dhinto marka qofka qaraabada ee waxa weyan qofka biilkiisu waajiba waa qofka waxa weyan qofkaan la biilayo dhaxlaya oo dhaxalkiisa leh shaaficiyadu marka waxa weyn asal iyo farac labadaasay biilka waajibiyaan oo qofka waajibaha ku caruurtuu dhalay inuu biilo iyo aabiis iyo hooyadiis inuu biilo labadaasay yidhaahdaan laakiin a'imo badan oo kaleeto waxay yidhaahdaan maya waxa weeyaan cid kasta oo dhaxalkiisa uu leeyahy waa u biila walaalkiyaa soo gela adeerkiyaa soo gela ina adeerkiyaa soo gela sababtoo ah waxa weeyaan haddii asagii uusan naftiisii biili karinoo ka caajiso adigana aad dhaqaalihii heli karto asi aadan biilin oodan waxsiin waa qaraabagoysnimo qaraabagoysnimadana naarta lagu galo qaraabagoysnimo wey hadii asagii naftiisii ka caajiso adigana aad heli kartoy kuu soo hartay aadanna siinayn waa qaraabagoysnimo qaraabagoysnimona waa midda naarta lagu galo waxay leeyihin waa laazim waa waajib waa waajib waana sida uu rajaxaya shekhulislaam ibnu taymiya oo wuxuu le xataa dhaxal shardi maaha oo habaryartii iyo eedadii iyo kuwaan xataa dhaxalka lahayn waxa weyn biilkoodu waajibu noqona saasuu leeyahy sidaasuu leeyahy calaamat ibnulqayimna zaadulmacaadka wuxuu leeyahay sidaas way sida saxiixa marka xagga daliil ahaan la fiiriyo waana sida qawaacidka sharciga waafaqsan iyo qaraaba xiriirinta maxaa la qaraaba xiriirinta allah amray jannada waa ka xarimay qofka qaraaba goyskaa marka nafaqada waxaa lagu mudanaa inaad wax dhaxasho sida qur-aanku sheegay wa cala alwaariti milu daalika waxaa kaloo lagu mudanaa qaraabanimada xataa iyaadan waxba dhaxlin marka qofka saddexdaa shay aad biilka loogu yeesha in asaga dhaqaalihii wax ka soo haraan in kan la biilayaa naftiisa ka caajisuusan waxba uu awoodin iyo qofkan la biila iyo kan biila in qaraabnima ka dhaxaydo amase ila saddex shay aad biilku ku waajibaa milki addoonkaaga waa kuu waajib inaad biisho iyo xoolahaaga iyo nikaax ninkana xaaskiisa waa ku waajib inuu biilaa tan saddexaadna waa nasabka iyo wada dhalashada wa can baasi ibni xakiim can abiihi can jaddi radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow man kumuu ahaaday abaru man qofkeedaan abaru baarinimo u samaynaa qaala nabigu uhi ummaka hooyadaa u samee qultu waxaan idhi uma man yaa ku xiga qaala nabigu uhi ummaka hooyadaa ku xigta qultu waxaan idhi uma man yaa ku xiga qaala wuxuu ihi nabigu ummaka hooyadaa ku xigta qultu waxaan idhi uma man yaa ku xiga qaala wuxuu idhi abaaka abbaha ku xiga uma alaqrab haddana kan kuugu dhow falaqraba kan kuugu dhow akraja abu daawuda soo saaray watirmidiyu wa xasanahu xadiis xasana xadiidkanna wuxuu daliil u yaho caddaynaa qaraabada sida ay u kala horeeyaan qofka ugu horeeya uguna xaqnimo badan in la xidhiiriyo oo qaraabada wax la siiyo ila waxaan idhi biilka saddex shaya lagu mutaa waa nikaax iyo qaraabanimo iyo milki saddexdaas shay wey qaraabo marka la yidhaahdo marka qofka ugu horeeya waa hooyo qofka ku xigana waa iyada waa hooyo kan ku sixigana waa iyada markaasna aabbaa ku xiga taas marka waxay tusaydaa hooyada in laga hormarinaa aabbaha xagga biriga waana sariixay xadiidka ku tahay saxiix ayuu xadiidka ku yahay ahlucilmiga gobola ijmaac sheegeen laakiin ijmaacaas ma sugnoo alqaabi ciyaad ayaa ikmaalu muclimka khilaaf ku sheegay laakiin sida sawaabka waa in hooyada ugu horaydo wey hooyadu waa inay ugu horaydo baabu xadaanati xadaanadii baabkeedii haada maxaluhaa xadaanada min alxidni a laga keenay xidniga waxaa la hahdaa satru insaan qofka xabadkiisa waxaana sharcan loola jeedaa tarbiyada caruurka iyo ilaalintiisa iyo arrimihiisa in loo istaago ilaa uu isku filnaanayo sharcan tarbiyatu ifli wa ricaayatuhu waalqiyaamu bijamiici umuurihi weeye waa caruurka tarbiyayntiisa iyo ilaalintiisa iyo arrimihiisa in loo taagnaado ilaa uu ka gaarayo heer uu isku filnaado xadaanada waa saas caruurka in la tarbiyeeyo wey can cabdillaahi bni camrin radi allaahu canhumaa anna imra'atan islaan qaalat waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow inna bni wiilkayga kaana batnii calooshayda u ahaa lahu wiilka wicaa'an weel wasadii naaskaygana lahu asaga siqaa'an sibraan ayuu u ahaa wa xijrii dhabtaydana lahu asaga xiwaa'an meelu u soo dunnuu u ahaa wa inna abaahu aabbihiisna dallaqani waa i furay wa araada wuxuu doonay an yansicahu wiilka inuu ka siibto minii xaggayga faqaala laha rasuululahi rasuulka allah ku yidhi sala allahu calayhi wasalam anti axaqu bihi adaa u xaqnimo badan maa lam tankixi intaadan guursan rawaahu axmed ayaa wariyey wa abu daawuud ayaa wariyey wa saxaxahu xaakim xaakimna wuu saxiix yeelay xadiidkanna wuxuu ka hadlayaa hooyada iyo aabbaha hadday kala tagaan waxa weeyaan carruurka inuu xanaaneeyo yaa xaqu leh caruurku hadduusan gaarin sinu tamyiis da'dii wax uu ku kala sooci karay oo toddoba sano uusan gaarin hooyadaa xaqule waa dulmi inuu ninku ku dhagaa ilmaha biilkana asagay waajib ku tahay inuu bixiyo ma bannaana inuu yidhahdo haddaan ilmaha laysiinayn biil bixin ma uma bannaana waa dulmi kale waajib waxaa ku ah inuu ilmaha u daayo hooyadood uuna biilka bixiyo saasaa waajib ku ah hooyaduna waxay u leedahay xaq inay carruurta haysato waa intaysan nin kala guursan bay nin kala guursato waa ka dhaca marka xadiisi sariixay ku taha waa ku cadda can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma ana imra'atan islaam qaalad waxay tihi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ina bni wiilkayga kaana batnii calooshayda lahu wuxuu u ahaa wicaa'an weel weel calooshayda ayaa weel u ahaa yuu ku dhex jiri jiray macnaa calooshan ku qaaday wey halkaasuu ku dhex jiri jiray odowgu calool kuma qaadin marka wasadii naaskayguna siqaa'an sibraan ayuu halloo carruurka xaal u sugnaaday oo waxa weeyaan siqa sibraarka uu caanaha ka nuugo uu u ahaa wa xijri dhabtayda xijriga waxa weeyaan waxaa korkeeday ula jeedaa xijriga waxa weeyaan waa xabadka iyo labada cududood iyo inta udhaxayda xiniga wey xinu insaan xinigana waxa la hahda xabadka iyo labada cududood inta udhaxayda wa xijri dhabtaydana xiwaa'an meelu u soo dunmu u ahaa lahu carruurkan wa ina abaahu aabbihiisna dallaqani waa i furay wa araada wuxuu doonay an yansicahu inuu iga siibto minii xaggayga fa qaala lahu wuxuu ku yidhi rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam anta adigaa axaqu u xaqnimo badan bihi wiilka maa lam tankixi intaadan guursan daadan guursan wiilka adaa u xaqnimo badan marka sariix wey waa caddahay hadday isfuraan waxa weeyaan carruurka hooya u xaq leh ahlucilmiga gabanna ijmaacay saas u soo naqliyeen sida waxay ibnu hubayra ifsaaxa wuxuu yidhi ittafaquu calaa ana alxadaanata lilummi maa lam tatasawaj culammada muslimiintoo dhan waxay isku waafaqeen in hooyadu ay xanaanada u xaq leedahay haddaysan nin kala guursan marka waa qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay mareen oo afarta madhabood iyo qayrkoodba ay ka mid yihiin afarta madhabood iyo qayrkood ay ka mid yihiin laakiin khilaaf waa jiraa calaa kulli xaal sidaas weeye sidaa sawaabkaa dee sunnadana sariixa ugu sugan waa noocaas weeye sidaas weeyaan waxaa kaloo xadiidku tusaa hooyadu hadday guursato waa ka dhacaya xanaanada xaqii ay u laheen sababtoo ah waxay ku mashquulaydaan ninkan labaaday guursatay inay u khidmaydo u adeegto marka hadday carruurkan haydana carruurkay ku mashquulee ninka xaqiisiya dayacma sidaas darteeda mar hadday guursato xaq uma laha carruurka waxaa xaq u leh aabbihiis inuu qaato daan cid kale uga xaq leh aysan jirin cidda kaloo ku xigta hooyada khilaaf badanaa ka jireen cidda kaloo ku xigta khilaaf badanaa ka jire hooyadeedaa ku xigta culammadu atarkood waa mara hooyadan laftirkeeda hadday guursato hooyadeedaa taagan ayadaana aabbaha ka xaqle ayeeyadii hooyo dhashay in badan ah cilmiga ka mida saasay mareen marka waa sidaas weeyaan waana sida afarta madoodmo ay mareen mar hadday guursato waa dhacay mar hadday guursato laakiin ibnulxasmi yaa yidhahdaan maya si kastaba ha u guursatee kama dhacayso kama dhacaydo waa inay xaq u leedahay xataa hadday guursato iyadaa xaq u leh oo waxay yidhahdaan anas ibnu maalik hooyadiisuu la joogay abialxaana qabay anas ibnu maalik aabihiis isagoo gaal agga ku dhintay shaam iska aaday soomaa yaa kula murmaayey taasoo kale marka xujo uma ahan xujo uma ahan marka calaa kulli xaal sida sawaabka waa sidaas weeyaan goormuu dhacayaa xaqnimadaas goormay ka dhacaydaho laleeya waa guursatay ma marka la nikaaxiya mase markii la guri geeyo waxa weeyaan jumhuurtu waxay mareen mar alla marka la nikaaxiyo saacaddaasuu ka dhacaya waxa wayan xaqnimadii xataa yaanba la guri geyn ee haddii nin kale lagu nikaaxiyo xaquma laha carruurka inay haysato ilaa inay isdiyaarado lafteeda mashquul kaleetaa ku furmaayo waana sida shaaficiyada iyo xanafiyada iyo ay ku tageen iyo xanaabilada iyo maalikiya marka laga reebo maalikiyadu waxay leeda markii la guri geeyo wey xadiidka marka sida daahirkiisu yahay marba hadday nin kale guursato khalaas weeya waa ka dhacaya laakiin haddii hooyadu haydo aabbaha wiil hadduu yahay maalinkii aabbaha hayna ogow diluur hooya haynaydo waa habeenkii waxay hayna ama maalinkii aabbaha hayna hayla isagaa laga rabaa inuu tarbiyeeyo waxna baro tarbiyada adooga iskale maahan hooyadu dugsigay rabto inay geysan karto waxa weeyaan aabbaha mas-uulkaa tarbiyada dugsigu rabuu geyna meeshuu rabuu wax ku bara wixii sancahay uu ku shaqaysana cunugaanuu bara maalinkii o dhan waa hayna habeenkiiyay haysana hooyadu iyo waqtigii uusan waxbarayn waa noocaas markuu u baahdana waa soo booqana looma diidi karo looma diidi karo haddii inta guursato ay xaqii ka dhaco uu aabbuu qaatana hooyadu markay u baahato inay soo booqato uma diidi karo waa inuu u ogolaado mar waxaa jirta yidhaahdeen culummadu aysan ka dhacaynin xanaanadu mar oo hooyadu inta guursato haddana sidii ay xaq u lahaanayso waxaana ahay cilmiga gabalkood soo reebeen oo ka mid ah ninka ay guursatay laftirkiisu hadduu xanaanada wax ku leeyahay carruurta xanaana looga rabo amase waxa weeyaan ninka ay guursatay aan raalli ka noqday oo yidhi carruurkii ninka hore aduu dhashay raalligan ka hayso waxay leeyihin xanaanadii ma dhacayo sidii xaq ugu leh xadiid macnahaas ayidayana waa noo imaan doona insha allah haddii ninka dambe ay guursatay uu raalli ku noqdo inay carruurkan haysato oo yidhahdo raalliyanku ay carruurkaaga hayso xanaanadii ma dhacayda sidii xaq ugu leeda sidii ayay xaq ugu leeda inay haysato marka waa noocaas wey وعn abi hurayrata radي الlahu canhu ana اmra'atan islaan qaalat waxay tihi yaa rasuul اlahi rasuulka ilaahayow ina zawji ninkayga yuridu wuxuu rabaa an yadhaba bibni wiilkayga inuu la tago waqad nafacani waaba i anfacayna wiilku hadduu waxay taray wasaqaani wuxuu iga soo waraabay min biri abicinaba ceelkaan abicinabuu iga soo waraabiyo biyo iiga keenay fa jaa zawjuha ninkeediyaa yimid faqaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam yaa qulaam wiilo haadaa kanu abuuka waa aabbaha wa haadihi tanuna ummuka waa hooyadaa fakhud qabo biyaddi ayihimaa labadooda mid alla midkii gacantiisa shita aad rabto midkaad rabto gacanta qabso fa aqadat biyaddi ummi hooyadiisuu gacanta qabsaday fandalar bihi waa la tagtay rawaahu axmed ayaa wariyey walarbacatu wasaxahu tirmidi wakadalika صaxaxahu ibnu اlqadaan fii bayaan اlwahmi wاliihaan wa sheekh naasirudiin albani marka xadiidkan waa xadiid صaxiixa wuxuu leeyaha abu hurayra radi allahu canhu ana imra'atan islaan qaalat waxay tihi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahayow ina zawji ninkayga yuriidu wuxuu rabaa an yadhaba bibni wiilkaygan inuu la tago iga wato waqad nafacani waana i anfacay wiilku wasaqaani waa iga soo waraabiyey min biri abicinaba ceelka abicinabuu iga soo waraabiyey fa jaaa zawja ninkeediina waa yimi isna isagoo raba inuu waxay carruurkan ku doodo faqaala nebiyu nebigaa yidhi sala allahu calayh wasalam yaa qulaamu wiilo haadaa kan abuuka waa aabbaha wa haadihi tanuna ummuka waa hooyadaa fakhud qabo biyaddi ayhimaa labadooda mid alla midkii gacantiisa shita aad rabto midkaa rabto gacanta qabsoo raac fa akhada wuxuu qabsaday biyaddi ummihi fantalaqa bi waa la tagtay rawaahu axmed walarbacatu wasaxahu tirmidi xadiidkanna wuxuu daliil u yahay carruurka hadduu gaaro sinu tamyiis xag uu wax kala sooci karo oo wax kala dooro karo cunug ceelka ka soo dhaalina biyaha ka keena waa inuu gaaro sinu tamyiiskuna waxay idhaahdeen waa markuu gaaro toddoba sano waxa weeyaan waa hadday aabbii hooyada ay isku qabsadaan hooyada u xaqle la yska dhihi maa waa la kala dooransiina markaas khiyaaraa la gelina dhexdaa la taagaa waxaa la leeyahy aabbaa iyo hooyadaa mid raac kii uu raacaana xaqu leh aabbahana mar walba bil looga rabaa aabbaha ayaa mar walba bil looga rabaa cabdulahi ibnu saalix alfawsaan wuxuu yidhi wa haadaa maa qadaa bihi cumaru waana sidii cumar ibnu khadaab xugmiyey wa caliyun waana sidii cali bn abi aalib uu xugmiyey wa abuu hurayra waa sidii abu hurayra radia allahu canhu wa qadaa bihi shurayx alqaadi shurayxna saasuu xugmiyey wa huwa qowlu axmed washaafici waisxaaq wastadallu bihada alxadiid marka waana madhabka shaafici axmed ibni xambal isxaaq ibnu raahwey marka waa noocaas haddii uu marka adooga doorto haddee waa dhammaatay hooyadu markay u baahato uma diidi karo hadduu hooyada doorto waxaa laga rabaa habeenkiiyay hayne laakiin maalinkii adooga hayna hadduu asagu rabo si uu u tarbiyeeyo wax u baro xirfadii uu ku shaqaysa laha u baro marka maalinkii adooga hayna marka xadiidku waa ku cad yahay waana sariix marka xadiita labada xadiidna waxay isku waafaqayaan hadduu xaddu tamyiis uu gaarana waxa weeyaan waa in la yidhaa waa la kala dooransiina xaddu tamyiis hadduusan gaarinna xaddu tamyiis hadduusan gaarinna waxa weeyaan waa in hooyada loo daayo oo la siiyo sidaasaa lagu jamcina xadiidka hore iyo xadiidkan sancaanina wuxuu ihi wahaadaa jamcun xasanun bayna daliilay waa jamac aad u wanaagsan oo labada daliil lagu jamcinaayo jamac aad u wanaagsan weeye oo labada daliil lagu jamcinaayo xanafiyada iyo maalikiyadu iyagu ma ogola in wax la kala dooransiiyo ma ogola ma ogola ee waxay lahayn marba hadduu xadutamiis tago waxa weeyaan waa inuu aabbiis la joogo laakiin haddii xadiiskan saxiixa oo sariixa ah iyo xukunka saxaabada ayaa la hayaa marka qowlka raajixa waa in la kala dooransiinayo gabadhay aad iskugu khilaafaan culummadu ayada hadday gaarto toddoba ma la dooransiina shaafici wuxu uhi waa la dooransiina sida wiilkan loo dooransiina xadiiskaasaana yaala culummada galena waxay hahdeen maya ayada la dooransiin maayo adooga u xaq loo hayna waana sida madhabka imaam axmed culamada gabana waxay dhahda maya hooya haynayda oo gabar hooya u xaqnimo badan waa riwaayada imaam axmed waana qowlka maalik iyo abu xaniifa uuna raajaxay ibnulqayim yidhi waa sida saxiixa xagga daliilka waana qowlka aan dooranaynonan wax ka soo haray rabin calaamatu cabdulaahi ibnu saalix alfawsaanna wuxuu yidhi waa qowlka qawiga maxaa yaele gabadhu hooyay u baahantaho aadaabtii dumarka iyo waxa weeyaan akhlaaqiyaadkii ay reer ku dhaqi laheed inay baratay u baahan tahay waxa bari karana waa hooyadeed waa hooyadeed ama aabbe aabbe waxabay nolol raadinu ku maqan yahin suuquu jira marka gabadha hooye ayaa u ron ina hayd calaa kulli xaal xadiidkan haddii nabigu cadday in la kala doorsiina inkastuu wiil ahaa waxa weeye in gabadhana laydha waa la kala doorsiina baciid ma aha baciid ma aha wa can raafic ibnu sinaan radia allaahu canhu annahu raafic aslama waa islaamay waabad waa diiday imra'atu xaaskiisii an tuslima inay islaamto raafic ibnu sinaan wuu islaamay islaamtiisiina waa diiday inay islaamto fa aqcada nabiyu nabigaa fariisiyey sala allahu calayh wasalam alumma hooyadii naaxiyatan dhinac walaba aabbihiina naaxiyatan dhinac wa aqcada sabiya saqiirkiina wuxuu fariisiyey baynahumaa dhexdooda markaasuu yidhi kala dooro habartii oo kaafiraad ah iyo adoogii oo muslimah ha isku haysta nabigu inta xagga iyo xagga kale farisiyu yidhi mid dooro fa maara wuxuu u leexday carruurka ilaa ummi hooyadiis fa qaala nabigu uhi allahuma hdihi ilaahayow hanuuni ilaahow hanuuni oo toosiya meesha fiican ku aadi fa maala ilaa abiihi aabbihiisuu soo aaday markuu nabigu ilahay u baryay fa akhadahu waa u qaatay akhraja abu dawuuda soo saaray wanasai wa saxu lxaakim waana xadiis saxiixa xadiidkan ahlucilmiga gabadkoodu waxay u daliishadeen xataa hooyadu hadday kaafira tahay xaddu tamiis carruurka hadduu gaaro waa la kala dooransiina xaqaynu u leedahay waxa weeyaan inay carruurkeeda xanaanaydo xataa kaafirad hadday tahay waana madhabka xanafiyada iyo maalikiyada qowlka kaleta waa qowlka shaaficiyada xanaabirada waxay leeyiin hooyadu hadday kaafira tahay xaq uma leh sababtoo ah qofka u xanaanayna hadduu carruurku muslim yahay waxaa shardi ah inuu muslimka leeyahay waxaa shardiga inuu caqli leeyahy waxaa shardiga inuu caadil yahy waxaa shardiga inuu xor yahy marka shuruudda waxay leeyihin waxaa ka mid ah hadduu carruurku muslim yahay qofka xanaanaynana waa inuu muslim noqdo waa inuu muslim yahay waa inuu caqli leeyahay waa inuu cadli leeyahay waana inuu xor yahay hadduusan cadli lahayn de waa dulmina hadduusan caqli lahaynna mas-uulba ma noqon karo duusan xor ahayno addoon yahayno qof kalaa laho hadde qof kale waxumaba qaba kara isagaa la leeyahy duusan muslim ahayna waxay leeyihin diinta waxaa la rabaa carruurka in loo ilaaliyo diinta ka mida haddii marka qof gaala mas-uul looga dhigo waxaa dhici karta inuu diinta ka fasahaadiyo waana halaag taas waana halaag xadiidkaana laakiin yaallo saxiixa marka shaki yar waxaan lahayn xagga daliil ahaan waxaa cad in hooyadoo kaafirada ah cunuga xanaanadiisa wax ku leedahay sababtoo ah nabigu sal اlahu alay waslam dhex dhinta fariisi yidhi mid ah haddaysan xaq u lahayn ma dhici karto nabigu inuu dhihi inuu dhexda fariisi leh haddaysan hooyada xaq lahayn ee wuxuu dhihi laha kaafirad weeyo xaq ma lah saasuu nabigu dhihi laha sal اlahu alay wasalam waa isku dayeen shaaficiyada iyo xanaabilada iyo inay ka jawaabeen xadiidka qaar waxay dhahen ogaa sanadka wax uga jiraan saas ku jira qaarna waxay dhahdeen maya waxaan ku jawaabaynaa nabigu waa kan ilaahay baryey ilaahay inuu toosiyo waxa weeyaan inuu hooyada raacaa hadyiga ilaahay waa khilaafsane hadyiga ilaahay way khilaafsan hooyada inuu raaca laakiin waxaa la ogsoon yahay shayga hadduusan sharciga waafaqsanayn nabigu qofka ma dhihi jirin haddaa rabta aad ilaahayo ka celi ma dhihi jir ee wuxuu dhihi jiray ma banaana ilaahayo ka celina markaasu leey ee waxa weya shaygii oon sharcigii waafaqsanayn khiyaar qofka nabigu uma sii jirin sala allahu alay wasalam marka xagga daliil ahaan shaki yar ma leh in hooyadiio xataa kaafirada ay xaq leedahay xanaanada ku leedahay xagga daliil xadiidkan waa ku cadi marka waana in laga xoog badan yaha muuqato shaaficiyada iyo xanaabilada oo leh hooyado hadday kaafirad noqoto wax xanaanaa ma leh oo diinkiiyo khatar gelaya le cunug laakiin haddi xadiid hadduu meesha yaallo idaa jaaa aar badala nadar mar haddii xadiid yimaado oo u dhammaatay fiiro iyo ra'yi oo u dhammaatay wa can ilbaraa bni caasim radi allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalama qadaa waa xugmiyey fi bnati xamsa gabadhii xamse likhaalati habaryarteedu u xukmiyey wa qaala nabigu wuxuu hi alkhaalatu habaryartu bimansilati ummi hooyada booskeeday joogtaa أرج البخaaري soo saaرay وأرج أحمدna waa soo saaرay من xadيiث علي رضي الله عنه قاaل فقال وxuu hi والjاaريaة gabadhu cinda khاalة habaryarteed egteeday ahaanee فإن الkhاaلة habaryartu wاalidة waa wاalid xadيiثkan brاaج بن cاaسم xadيiث dheer oo ah imaam الbخhaaري صحيixiisa uu ku wariyey nabiga sلى الله عليه وسلم sanadii لxaad bisha diلqacda ayuu u baxay cumro inuu cumraysto gaaladiya u diideen sulxulxudaybiya waa tii heshiiska la galay markuu soo tegey a waxaa soo raacday gabadhii uu dhalay xamsa ibnu cabdilmualib oo nabiga adeerkiis markay soo raacday calina iyadoo le yaa cami yaa cami cali ibna abi aaliba qaabtay calina waxa wey waa in abi aalib ibnu cabdilmualib xamsana waa xamsa ibnu cabdilmualib ka gabadhan ina adeerkeed weeye cali ta soo qaabto wuxuu u dhiibtay faatima binti rasuulilahi xaaskiisii marka waa u dhiibtayoo gabadhan adeerkaa dhalay waxa weeyaan qaado uu ku yidhi marka xagga nuugmadii wey adeernimada jacfar ibnu abi aalib iyo cali ibnu abi aalib iyo zayd ibnu haabit ayaa isku qabsadeen marka oo ku doodeen oo jacfara asna wuxuu yidhi anaa xaq u leh calina wuxuu yidhi anaa xaq u leh zaydna wuxuu yidhi anaa xaq u leh oo waxa weeyaan cali wuxuu leeyahay anaa xaq u leh waa ina adeertay jacfarna wuxuu leeyahay waa ina adeertay habaryarteedna anaa qaba zaydna wuxuu leeyahay walaalkay gabadhiisii weeye walaalkeed marka walaalnimadu waa walaaltinimadaas islaamka nabigu wuxuu u xugmiyey habaryartii oo jacfar qabay jacfar ibn abi taalib uu qabay markaasuu nabigu yidhi wljaariyatu cinda khaalatiha gabadhu habaryarteeday ag joogeen faina alkhaalata waalida maxaa yeelay habaryartu waa hooyo waa waalid riwaayadna waxay leedaha alkhaalatu bimansilati اlum habaryartu booskii hooyaday joogtaa akraj bukhaariya weliy xadiidkan waxay u daliishadeen ahlucilmiga ragga qaraabadaah oo casabadaah inay wax ku leeyihiin xanaanada asalkeeda haddaan qof ka xaqnimo badanu jirin sababtoo ah jacfar oo gabadha ina adeerkeed ah iyo waxa weeyaan cali oo ina adeerkeed ah markay ku doodeen nabigu ma dhihin xanaanada xaq kuma lihidin laakiin qof ka xaqnimo badanaa joogaale marka waxay tusaydaa ragga qaraabada inay xanaanada xaq ku leeyihiin inay wax xanaaneeyaan sidaasuu tusaya waxay kaloo xadiidku daliil u yahay qof walba xanaanada hooyada uga horayda waana soo ogaana ijmac inay maxaa yidha habaryartan maxaa lagu siiyey bimansilati اlummi aley habaryatan xataa waxaa lagu siiyey hooyo aa lagu shabah hooyaa lagu shabah sidaasaa lagu siiyey marka qof walba hooya u horayda ee hooyan markaas joogin xadiidkan ahlucilmiga gabalaa waxay yidhaahdeen hooyo haddii la waayo qofka ku xiga waa habaryarta maxayla waa kaas nabigu ku shabahay waana masle khilaafiya aad ay iskugu khilaaf fuqahadu yaa ku xiga hooyada shaaficiyada yaa imo badan oo kale waxay yidhahdeen hooyada hooyadeeda ku xigta ayeeyaalkaas oo xagga hooyad dumar kaliya isdhalay ah oo mu'anaf bis isku soo gaaray kuwaasaa u xaqi hooyo haddii la waayo hooyadeed dhashaa ugu xaqi haddii la waayona hooyadaas hooyadii dhashay marka la waayo aabbuhu soo gelahayda marka aabba la waayona aabbo hooyadiisu ayeeya aa ku xigsanaya kuwaas marka la waayo ay imaanaya walaasha shaqiiqada ku abiyo hooyada habaryarta dibay ku dhigeen alcilmigan gabad waxay hahdeen maya waxaa ugu xaqle marka hooyo la waayo habaryarta alqaadi shawkani wuxuu yidhi waxa weeyaan habaryarta waa in la hormariyo hooyada ka gadaal dhammaan inta kalaga naska xadiidkan si loo oofiyo tashbiiha nabigu isku shabahay habaryarta iyo hooyada haddii kale tashbiihaas macnolaaanu noqona marka waxaa daliil ahaan marka la fiiriyo habaryarta u xoog badan inta kale saas u xoog badan xadiidkan macno kalu tusa oo muhiim ah horana aan u soo ishaarnay wuxuu yaha macnahaas kale islaamtu hadday guursato waxaan soo ogaanay xaqii xanaanad waa ka dhaca ay mudneed haddii ninkeedu raalli uga yahay dhicma sababtaa hadeer fiiri gabadhii yaa loo xugmiyey zawjadii jacfar waa gabar ninle soo ma jeedin marka laakiin jacfarkiyaa ku raalliya waakan doodaya isaga yaabale gabadh hana la siiyo marka waxay idhahdeen islaamtu hadday nin guursato ninkuna uu raalli ku yahay caruurka inay haysato xanaanadan xaqi ay u lahayd ka dhicma hale waa taasa hadda gabadhaasa markii la dooday la siiye ayadiioo ninla ninkaana raalli ku ahaa sidaasaa lagu jamcina labada xadiid xadiidka hore nabigu intaadan guursanaad xaq u leedahay uu yidhi iyo xadiidkan uu u xukmiyey sida ugu fiicanoo lagu jamcina waa saas marka waa daliil cad weeyaan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله رسول كالله صلى الله عليه وسلم إذا أطامك إليه ماذا أحدكم قف إن كمت آه خادمه أديقه بطعامه عنتديسة فإن لم يجلسه هدو سن فريس معه لجركيس تصير فيعان وإنه فريسيو عنتدى قفك سو كريمك وكيانه سيدا فيعان وحيطهي إنه إذا فريسه وإلعب hadduusan saas yeelin fain lam yujlisu hadduusan fariisin macahu la jirkiisa falyunaawilhu ha u dhiibo luqmatan hal luqmat aw luqmatayn xoogaha ka sii muttafaqun caleyh walafdi bukhaari xoogaha ka sii weliba lafdiga bukhaari waxaa ku jirta waa cilleeyey nabigu oo wuxuu yidhi fainahu weliya xarahu wa cilaajahu waxaanu leeyahay waxaa ka siiyo qofkan cuntada asagaa farsameeyey kulaylkeeda asagaa maamulay farsamadeedan asagaa maamulay qiiqi asagu ku baxay soo maa marka waa inuu inta fariisi wax ka siiyo fa inahu weliya xarahu wa cilaajah kulaylkiisa iyo farsamadiisaba isagaa tawaliyey marka waa in wax ka siiyo ka sidaas wey sida ugu fiican ee inta soo kaliyo qofkii oo waxawy aan lana fariisin waxna laga siin wax wanaagsan maaha dhaqa wanaagsan ma ah وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر وحيري عذبت والعذاب امرأة إسلام في هرة فبسبب هرة بسط أمام كلالي سببتت بسط أمام كلالي سببتت إلهي ناقل عذاب أو ناقل عذاب قبضها سفير بنو إسرائيل كمده سيصحي المسلم كقصة من بني إسرائيل أي إهب بسطة سوسجنتها أي حرطي وحبستي xataa maatad ilaa ay dhimatay cuntana siin mana sii day xataa maatad ilaa ay dhimatay fadakhalat inaara naartiiyay gashay fiihaa fa bisababihaa bisadaas sababteeday naarta u gashay bisadaas ay dishay sababkeed ayay naar u gashay laa hiya islaamtaasu adcamadhaa ma quudin wa saqathaa ma waraabin id waqtigii hiya iyadoo xabasathaa ay xirtay walaa hiya islaamtu tarakathaa basade bisadii kama teginoo isma sii dayn taakulu xaalay cunaydo min khashaashi اlardi dhulka xalaqyadiisa khashaashka waa bahalladaas jiirka iyo bahalladaas dhulka marmaraya iyo yaryarow xalaqyada dhulkaha iska cuntee siima dayn muttafaqun calayh xadiidkaas wuxuu kow daliil u yahay inay xaaraam tahay in xayawaanka la cadaabo inay xaaraam tahay hale bisadi waa ay xirtay cuntadiina waa ay ka celiday cabitaan ma aysan siin ilaa ay ka dhimatay waa xaaraan inay xaaraam tahana waa kutusay naaray ku gashay waa xaaraan inay xaaraam tahayna waxaa kutusaydaa naaray ku gashay waxay taasu tusaydaa in xayawaanka la ciqaaboo la dhibo inay xaaraam tahay cuquubadaasna waxa weyn laga galayna ay cuquubada ka dhalataa noqon karto in naar qofka ku galo haddii bisad ay saas tahay maxaad u malayna xayawaanka kale sida geelii qofkii lahaa arigii lo-dii dameerihii fardihii maxaad u malayna qofkii iska lahaa ee aan cunto siin ee cabitaan aan siin ee waxa weyn ay saas ku dhibtoodaan cuquubo iyo cadaabu ku mudanaya dadka geela leh dadka ariga leh dadka looda leh dadka dameeraha leh dadka fardaha leh dhammaan xayawaanaadkaas dadka iska leh haddaysan cunto iyo cabitaan siin cadaab ay ku mudanayaan maxaad u malaynadaa haddii bisad cadaab lagu galay ninka caruurtiisi iyo xaaskiisii biilka ka celiyey kaas maxaad u malaynayda imsu ciqaab ku mudanaya marka ciqaab adag ayuu ku mudanaya waana arrin khatar ah weeyaan islaamtan inay muslimad aheeday u badan tahay sababtoo ah bisadaas ay cuntadii ka celiday cadaabka u gasha le hadday marka kaafirada haalaheed gaalnimaday u gashaa la dhihira gaalnimaday u gashaa la dhihira marka waana sidaas waana sidaas marka waxay kaloo tusaya xadiidka inay bannaan tahay bisada qofku inuu hayso karo oo uu hayso karo hadduu quudinayo sababtoo ah nabiga sala allahu calayh wasalam ciqaabka wuxuu ka ratibay inta la xiray in cuntadii cabitaanka loo diiday laakiin qofku waa haysan kara hadduu cunto iyo cabitaan siinayo ciqaabku wuxuu ka ratibmay waa la xiray cuntadii cabidiin waa loo diiday amaa hadday xirato haysato oo guriga hauga ilaaliday waxa weya jiirka iyo doolligeed waxa wey ay cunto iyo cabitaan la siiyo lagu dambaabi ma bal waxa weyn saxiix muslimka riwaayadihiisa waxaaba ku suganba min jaraa'i hiratin laha waxay naarta ku gashay bisad darteed ay iyadu iskala xidhay marka inay qof yeelo kale kutusa bisadan qofku haysan karo waa bannaanta ayada najaasna maaha afkeeda weelka afka gelidaa daahir iska weyn waa iska daahir marka qofku bisad waa haysan karaa guriga waa ku haysan karaa laakiin bishardi waa inuu cunto iyo cabitaan siiyo cunto iyo cabitaan waa inuu siiyo marka islaamku xuquuqda xayawaanka aan dhibka lahaynan wax dhibin inuu xuquuqdiisa aad u ilaaliyo kutusayda jamciyaha qolkaa u her cabdullahi ibnu saalix laqad sabaqa alislaamu biquruunin cadiidati jamciyaati rifqi bilxayawaan hay-adaha hadda waxa weeyaan loo sameeyey xayawaanka inay ilaaliyaan islaamkaa ka horreeyuu ilaali jiray kun iyo afar boqoloo sano ka hor ayay waxa weyaan islaamka xuquuqda bisad gabar waxa weeyaan uu noo sheegayey inta xirtay cunto sii diiday inay cadaabka ku gashay laakiin gaalnimada jaahilnimadeeda in la yidhahdo markaan dhinto xoolahayga bisadan u dardaarmay taas waxa weeyaan islaamna ma ogola caqlina maaha diinna maaha nin dhoweynoo dhintay oo le hantidayda marka intaas loo qaybiyo waxaan u dardaarmay bisad mar waaba dhegaysanay ayaan dhex idaacad mid kuwa laga soo daynaayey hanti aad u weyn laba bisadooda u dardaarmay kumalo inay isku aroosaan markaasay soo daayana leeyihiin diyaarad oo aerocopteraha lagu qaaday kumalo arooska marka waxaas waxay tusaydaa un gaalada daciifnimadooda iyo nacasnimadooda laakiin in cunto un bisadan la si ay cunto taas weeyaan waxa sharcigu ka hadlaya wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلam وbaarak عalى nabiyina mxamed